waxaynu gelaynaa mabaadi'da guud ee habraaca doorashada iyo shuruudaha ayaan soo diyaarinay hortiinaan ka akhriyaynaa meediihana waa siinaynaa insha allahu intaa wixii ka dambeeya odayaasha dhaqanka ayaannu u furi doonnaa hawl yar oo seminaara oo qaabka wax loo soo xulo aannu iskala kaashan doonno aannu wax ka bari doonno oo maalin iyo laba ah intaa kadib hawshii weyneyd baan gudagelaynaa insha allahu tacaala ordhac mabaadi'da guud qodobka koowaad mabaadi'da hagaysa hanaanka doorashada ee laba kun iyo sagaal iyo toban ee maamul goboleedka jubbaland waa baarlamaanka kow inuu yahay hub inuu yahay hannaan hufan oo loo wada dhan yahay oo isla oggol yihiin dhammaan daneeyayaasha sida baarlamaankii koowaad xukuumadda mucaaradka waa inaan hannaankaasi noqdaa mid xaqiijinaya natiij- natiijo loo siman yahay in tallaabo kasta oo la qaadayo loo mara dastuurka jubbaland saddex in la ilaaliyo xaqa qof weliba u leeyahay inuu xil siyaasadeed raadsado ama xil siyaasadeed mid doonaya uu taageero sad- afar in hannaanka doorashadu noqdo mid damaanad qaadaya in sisi- si siman oo daah furan looga wada qayb qaato ololaha doorashada shan inuu noqdo mid dhiirigelinaya midnimada dadka iyo deegaanka jubbaland isla markaasna abuuraysa kalsooni lagu qabi karo hay-adaha dawladda iyo natiijada kama dambaysta ah lix inuu ku salaysan yahay xaqiiqda tixgelinayana tixgelinna siinaya duruufaha amni dhaqaalo bulsho iyo siyaasadeed ee deegaanka ku xeeran toddoba inuu yahay mid cad xis- mid cad xisaabtan ku dhisan laysku hallayn karo korna u qaada kalsoonida dadweynaha Sideed, inuu leeyahay qodobo sharciyeed habboon oo la soo marin karo dacwooyinka iyo hababka rafaan- racfaan qaadashada sagaal inuu xaqiijiyo soo saaridda baarlamaan taagan u taagan dhowrista dastuurka iyo danaha dadka iyo deegaanka sidee toban inuusan geysan waxyeello ka iman karta falal dhiirigelin kara khatarna u horseedi kara colaad ama dibudhac ku imaan karta tallaabooyinka horey loogu qaaday dhinacyada dhismaha dowladnimada iyo dimuqraadiyeenta dowlad goboleedka jubbaland qodobka labaad nooca doorashada baarlamaanka laba kun iyo sagaaliyo tobanka duruufaha dhaqaale bulsho iyo amni ee ku xiran deegaanada jubbaland awgood awgood waxaa cad inaysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah sanadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka sidaas daraaddeed doorashadu waxay noqonaysaa mid badba- dadban oo oday dhaqameedyadu salligu yihiin kuwaas oo soo xulaya xubnaha xubnaha beelahooda u matalaya baarlamaanka labaad si loo yareeyo waxaa guddiga ka go'an in hannaanka xulistu noqto mid dimuqraadi ah oo daafuran loo wada dhan yahay qodobka saddexaad tirada iyo sida beeluhu u kala leeyihiin kuraasta kuraasta lagu tartamayo waa toddobaatan iyo shan xubnood oo tirada guud ee golaha baarlamaanku ka kooban yahay laba beeluhu waxay kuraasta u kala yeelanayaan sida hadda ay u kala haystaan waxayse beeshu madax u madax bannaan tahay go'aanka sida jifo hoosaadka loo kala siinayo qodobka afraad diiwaangelinta oday dhaqameedyada beelaha ugu horrayn wuxuu guddigu diiwaan gelinayaa oday dhaqameedyada rasmiga ah ee beelaha kuwaasoo saldhig u noqonaya soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland ee doorashada laba kun iyo sagaaliyo tobanka laba ka hor inta aan la bilaabin hawsha soo xulista xubnaha baarlamaanka guddigu waxay guddigu waxay oday dhaqameedyada siinayaan wacyigelin iyo tilmaamo la xidhiidha habraaca iyo qorshaha soo xulista xildhibaanada shuruudaha laga rabo murashax inuu yeesho saddex oday dhaqameedka sugnaanta matal- matalaadda beeshiisa laysku qabsado guddigu waxay u gudbinayaan guddiga khilaafaadka si ay go'aankama dambaysa uga gaaraan sida beesha ee cidda beesha matalaysa qodobka shanaad soo xulista xubnaha baarlamaanka jubbaland doorashada dowlad goboleedka jubbaland ee laba kun iyo sagaaliyo tobanka xubnaha baarlamaanka labaad ee tiradoodu tahay toddobaatan iyo shan mudane waxaa soo xulaya oday dhaqameedyada beelaha iyagoo iya beelaha iyagoo wadatashi la samaynaya nabadoonnada jifooyinka laba oday dhaqameed kasta wuxuu soo xulayaa tirada xildhibaanada ee jifadiisa hadda ku leedahay golaha baarlamaanka koowaad ee jubbaland saddex isagoo la tashanaya nabadoonnadiisa oday dhaqameed kasta wuxuu wakhtiga la siiyey ku soo gudbinayaa magaca ama magacyada beesha uu matalayo golaha baarlamaanka u matalaya golaha baarlamaanka labaad ee jubbaland isagoo halkuu kursiga u soo xulaya hal murashax oo keliya iyadoo la ilaalinayo shuruudaha laga rabo murashaxa oday dhaqameedku oday dhaqameedku wuxuu guddiga doorashada iyo xuduudaha usoo gudbinayaa foomka magacowga murashaxa oo saxiixan islamarkaana islamarkaana tiimbaraysan marka oday dhaqameedku uu gudbiyo guddigu waa inay ugu yaraan shan xubnood oo guddiga ka midii ay goob joog yihiin waa markii halka xubin la soo gudbinayo ay oday dhaqameedku soo gudbinayo Qo- qodobka lixaad qabashada liiska murashaxiinta guddigu waxay foomka murashaxa ka qaban karaan oo keliya odayga rasmiga ah ee horey lii- loo diiwaan geliyey mana aqbalay mana aqbalayaan foom uu shakhsi kale keeno laba si loo ilaaliyo hufnaanta iyo hanaanka oday dhaqameedku wuxuu murashaxa ku soo gudbinayaa foomka magacowga ee guddigu horey u saxeex- u siiyey saddex marka oday dhaqameedka laga qabto foomka howlwadeenka diiwaangelinta murashaxa waa inuu hubiyaa in foomka si saxa loo buuxshay waa inuu hubiyaa in foomka si saxa loo buuxshay si saxa loo buuxshay iyadoo la isticmaalayo hubinta foomka howlwadeenka diiwaangelinta murashaxa ma aqbalayo codsi aan dhammaystirnayn saddex haddii wax qaldan yihiin ama wax laga tegay howlwadeenka diiwaangelinta murashaxa waa inuu ku wargeliyo codsadaha inuu soo saxo qaladkaas kuna soo dhammaystiro saxideeda ka hor xilliga dhammaadka diiwaangelinta murashaxiinta baarlamaanka waxaa ururinaya guddigaas doorashada xubnaha baarlamaanka markii lasoo dhammaystiro ee la dhaariyo een, baarlamaanka waxaa guddoon u noqonaya qofka ugu da'weyn rag iyo dumar midku doona ha noqdee ee, qaanuuniyan dabadeedna shaqada u horraysa ee uu fuliyo waxay noqon doontaa inuu magacaabo guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka marka qab- guddigaasi waxay soo saarayaan shu- shuruucdii iyo habraacii lagu dooran lahaa guddoonka baarlamaanka dabadeedna ugu dambayn guddoomiye iyo laba ku-xigeen ayaa la dooranayaa maalinta uu guddiga baarlamaaligihii asteeyey u asteeyey doorashada guddoonka baarlamaanka halkaa markay joogtay haddana mar kale guddoonka baarlamaanka oo ka kooban guddoomiye iyo laba ku-xigeen la dhaariyo Een, waxaa een, ay qabanayaan iyaguna shaqada u horreeyeysi fuliyaan waxay noqonayaan waxay magacaabayaan guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha marka halkaasuu broseesku ka soconaya saasuu baarlamaanku u qabsanayaa doorashada madaxweynaha Een, waxaan idin caddaynayaa marka baarlamaanka la dhaariyo ee qofka u da'weyni uu ku fadhiisto kursiga guddoonka baar- xildhibaanka u da'weyni ku fadhiisto kursiga guddoonka baarlamaanka shaqada guddiga een, doorashooyinka iyo xuduudaha jubbaland ee guddoomiyaha u ahay halkaasay ku dhammaanaysaa Ee, xalay iyo saaka waxaa baraha bulshada la soo geliyey laba qof oo dhallinyaro ah oo aan u malaynayo ee, kolley aan u malaynaya maaha aan hubo in la handaday oo la tahdiiday labada qof mid magaciisa aweys baa lagu sheegay ka mid maaha xubnaha horta marka u horraysa kaas aniga waxaa la yidhaahdaa axmed abaye markaama ra-iisul wasaaraha etoobiyana waanu isu magacaynahay soo maaha magaca ninka aweys la yidhaahdo iyo ninka qofka guddiga ka tirsan qofka guddiga ka tirsan ee annaga noo diiwaan gashanee magaciisa dhexe waa aweys kanna magaciisa u horreeya aweysa magacu similaritigaasu leeyahay qofka annaga noo diiwaan gashanna waa qof weynba oo konton sano jira ee noogu diiwaan gashan wiilka kale oo la handaday ee, isaga waan qiraynaa in la handaday oo tahdiidkii uu maamulku u geystay uu ka cabsaday oo uu iska difaaci waayey oo resistance u yeelan waayey dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo ciidamada amisom waxaanu leenahay walaalayaal wixii xalay iyo saaka dhacay caddayn dhab- caddayn dhabcabay waxay u yihiin in dugu guddiga doorashada lagu hayo iyo guud ahaan isbeddel doonka handadaad iyo cagajuglayn aad u weyn marka mas-uuliyad baa idin saaran waxaan idin leenahay hadday amisom tahay iyo hadday bulshada caalamka tahay iyo hadday dowladda federaalka federaalka tahay iyo haddaynu guud ahaan isbeddel doonka nahay in- in aynu arrintaa mas-uuliyaddeeda qaadano khaasatan ciidamada amisom innagana wax badan baan la kulmaynaa isbeddelku waa wax xanuun badan waxaa waaye inaynu adkaysannaa laynaga rabaa waa waxaan maalin iyo laba dhaafayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu